bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha agosto sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in uu ka soconayo wadahadallo u dhexeeya ahlusunna wal-jamaaca iyo sidoo kale maamulka galmudug ee uu hogaaminaya cabdikariin xuseen guuleed iyadoona la tilmaamayo saacadaha soo aadan in lagu wada magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamul dowlad goboleedka galmudug inuu ka dhaca saxiix labada dhinaca cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa dhowaan ka codsaday baarlamaanka maamulkaasi in muddo shan iyo toban cishaa loogu kordhiyo soo magacaabista xubnaha xukuumadda maamulkaasi uu yeelanayo taa uu u sababeeyey in wadahadal uu u soconayo culimaaodiinka ahlusunna wal-jamaaca iyo maamulkiisa wararka ka imaanaya cadaado ayaa tilmaamaya haatan in xarunta kumeel gaarka ee madaxtooyada loogu yeeray xubnaha warbaahinta ee ku dhaqan deegaanada gobolkaasi kuwaasoo saacadaha soo aadan shir jaraa-idl ama kaga qaybgeli doona magaaladaasi saxiixa dhexmari doona ama heshiiska labada dhinac ee lagu wada saacadaha soo aadan inuu ka dhaco halkaasi xilli sidoo kalena lagu wado in maalinta berri ah cabdikariin xuseen guuleed uu ku dhawaaqo xubnaha xukuumadda maamulka galmudug wixii warar ee kusoo kordha arrimaha galmudugna waxaad kula socon doontaan wararkeena dambe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya qaybna ka ahaa mooshinkii ka dhankaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ku eedeeyey guddoonka baarlamaanka soomaaliya inaanu horkeenin golaha shacabka mooshinka ka dhankaha madaxweynaha soomaaliya kaa oo ujeedkiisu ahaa eedeymo dhowr oo madaxweynaha loo soo jeediyey xildhibaan ka mid a baarlamaanka soomaaliya qaybna ka ah xildhibaanadii keenay mooshinkaas oo lagu magacaabo khaliifa maxamed xaaji ayaa tilmaamay in maamulka guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo asigu gacanta ku haya mooshinkaasi kuna guul daraystay inuu horkeeno golaha baarlamaanka soomaaliya si loo meel mariyo xilli sidoo kale ay jiraan warar sheegaya inuu sii yaraanayo xildhibaanadii kol hore mooshinkaasi keenay xildhibaanka ayaa tilmaamay in loo baahan yahay bulshada qaybaheeda kala duwan in wax loo caddeeyo waxuuna sheegay mooshinkan inay ku qoran yihiin ama ay usoo qoreen kadib markay arkeen dhibaatooyin badan uu dalka cagaha la sii galayo taa uu ku eedaynaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya munaaasho badan bay nala gasnay hadda waxa weeye guddoonkiibaan waxaan ugu tegaynaa inuu maaragtay arrintaas soo dedejiyo oo uusan wakti qaadin waxaan soo arurinaynay maaragtay waxyaalihii dambiga ahadoo ka dhacay dalkan oo lagu xadgudbay xag dhaqaale iyo xag militari iyo xag nabad sugid iyo xag maaragtay qaybihii bulshada oo dhan dhibaatooyinkii maaragtay la gaarsiiyey marka wakti dheer bay naga qaadatay haddaan soo dhammaystirnay mar haddaan soo dhammaystirnana islamarkiiba waan gudbinay guddoonkana u gudbinay dantiisaan ka shaqaynaynaa maadaama iyaga aan wakiil ka nahay marka shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay garab nagu siiyaan arrintaas sababta waxa way maalin walba oo dalkaan ku jiri karo in maaragta laiska bilaqaysto dhowr iyo labaatan sano uu maaragta dhib iyo qaxan kusoo jiray iyo dagaal sokeeye maanta oo dagaaladii laga gudbay waxaa loo baahanyaa marka in sharciga lagu dhaqmo oo sharciga dadka uu kala celiyo haddaan aan sharcigaasi uusan dadka kala celin hadda waxa weeye waxa aan ka shaqaynaynaa waxba kama jiraan marka bini aadamka waa sida xoolaha oo kale waxa kala celiya waa sharci iyo nadaam annagu jaa waa geynay wakti hadda nooga lumaayo male waxa weeye haddii ay doonka ka gudubto baarlamaanka ay u gudubto muxuu ahaa maxkamadda sare hadday u gudubto maxkamadda sare isla markiiba go-aan ay ka gaarto dhinaca kalena guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalle cawad ayaa ku eedeeyey xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya la xisaabtan la-aanta hay-adaha dowladda soomaaliya waxauna tilmaamay in xabsiyada magaalada muqdisho ay ku jiraan dad aad u fara badan kuwaas oo aanu ka mid ahayn shaqsi lagu eedeynayo musuq maasuq ama wax isdabamareyntaasina ay keenayso sida uu tilmaamay habacsanaanta shaqada baarlamaanka soomaaliya oo asigu ka wakiil ah bulshada inteeda kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlayay madasha kulankii shalay ee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in si dhaba loo wajaho arrinta ka jirta xabsiyada dalka iyo sidoo kale howlaha musuq maasuqa muddada sanadka ay hartay ay taasi horseedi doonto in dalka uu ku dambeeyo meel aan wanaagsaneen sida hadalka u dhigay mahad cabdalle cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya
ood adigi dayacday weeyaan ma dhici karayso in ilaa iyo maanta saddex sano waa baahna soo ma ogdin hal qof adin loo xiray maaragtay markaa dadkan dhowrka kun ee meesha ku xaraysan maxay yihiin ee de xabsiyada ku xaraysan waxa weeye arrintani waa arrin serious ah mana la weydiin doono cidda oo qaadata keliya ma la weydiin doonee cidda ku fiirsatay waa la weydiin doonaa waana baarlamaanka weeyaan in shir ay guddiga iyo intii xildhibaanee doonaysa ay wakti loo qabto oo laysweydiiyo arrimahan iyo sababaha loo furin waayey ilaa maalin walba qaraar lama soo saarayeen maalin walba haddii qaraar la soo saaro uusan hal qodobna ka furayn maclihiibu baarlamaanka talayaa marka arrintale arrin qoto dheer weeyo saan u malaynayno midna yacni kasii aasane oo haddii xukuumadii soo saartay oo ay tiri maanta wixii ka dambeeya ma lagu qaadi karayo sifa aan sharci ahayn waxaas mana lagu bixin karayo sifa aan sharci ahayn ay baarlamaanna gaadhay xukuumaddiina gaadhay aysan la furayn hadda waa arrintan waxay u baahan tahay in si seriasa laysku weydiiyo waa arrin u baahan talo u baahan weeyaan hadalkan ka soo yeeray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalle cawad ayaa imaanaya xilli xisaabiyaha guud ee qaranka uu tilmaamay inay socdaan baaritaano ku socda hay-adaha qaar ee dowladda soomaaliya kuwaasi oo haatan lagu tuhunsan yahay lunsashada iyo ku-tagrifalka awoodda ay shacabka u hayaan waxauna sidoo kale ka dhawaajiyey inay jiri doonaan in lala tiigsada heer maxkamad taa oo aan weli wax ka soo naasa caddaada aysan jirin halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka gobolka hiiraan ayaa ku amray hay-adaha ammaanka ee dowladda in ay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyey dilka nabadoon maalintii shalay ha lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan kaasoo lagu magacaabayay cumar sheekh cabdi waxaana dilkiisa ka dambeeyey kooxa hubaysan oo ku qaarajiyay gudaha magaalada xarunta waa gobolkaasi hiiraan ee beledweyne gudoomiye ku-xigeenka labaad ee arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada ee maamulka gobolka hiiraan ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in gacanta lagu soo dhigo kooxihii ka dambeeyey dilka nabadoonkaasi loo geystay waxaana sheekh xuseen oo la hadlayay warbaahinta gudaha magaaladaasina u sheegay in dowladdu ay mas-uul ka tahay bulshada dowladdana ay mas-uul mas-uuliyaddaasi saartay maamulka gobolka hiiraan waxauna tilmaamay in dhinacooda looga baahan yahay mas-uuliyadda inay u gutaan si waafaqsan dastuurka dalka iyo sidoo kale ayna u shaqeeyaan bulshada qaybaheeda kale ee ku dhaqan gudaha gobolkaasi hiiraan waxa uu tilmaamay inay jiraan dad cadaystay dhaqanxumada iyo sidoo kale daliilka loo geysanayay dheelgaradka bulshada taasuuna tilmaamay inay tahay midaan la aqbali karin ayadoona sidoo kale shacabku ka dalbaday inay garab siiyaan ciidanka ammaanka si gacanta loogu dhigo kooxaha amni darrada ka wada gudaha gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne
shaqooyinka xagga socda ka duma inay la yimaadaan waajibaadka u eegata waan ognahay duruufa inay jiraan oo amniga haysto oo mashaaricaadkiisi qalabkiisi waxaas oo dhan waa dareysannahay laakiin taasi macnaha macnaheeda ma in dayacaad ay timaado marka waa mas-uuliyiin lagu lagu xisaabtamaayo hayada amniga hay-ada amniga lagu xisaabtamaayo waayo marka waxaan leenahay shaqada yani yani hag gutaan oo waajibkooda ha ka soo baxaanoo yani bulshadaan maalin kastaba yani magarta la laaynahay nabadoonada oo marka la beegsanaya hadday wax kaqabashadeeda dowladda federaalka lagu xiray dowladdan waxaa wakiilka ah yani maamulka maamulka waxaa waxaa uga sii xilsaaray arrinta hay-ada amniga annaga qaar bulshay ka kooban yihiin qaar naariyadday ka kooban yihiin ay ay ay ay ay ku xilsaariyiin aan leeyahay qaar amnigaas bay xilsaariyiin marka hay-adaha amniga ku shaqada ayaa laga rabaa looga fadhiyaa inay jawaacadka bixiyaan guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay inaysan jirin wax wada shaqaynha oo ka dhexayso ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ee ku sugan gudaha dalka sidoo kalena howlgallo ka dhana al-shabaab ka wada qayba ka mid a gobollada dalka soomaaliya guddiga oo maalintii shalay warbixin siinayay xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa tilmaamay inaysan jirin wax wada shaqayn oo ka dhexaysa ciidanka dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom marka ay timaado gacanku dhigista goobaha qaar oo lagu tagayay ciidamada midowda afrika ee amisom xilli sidoo kalena dagaalada labada dhinac ay wadagalayaan sida uu ka dhawaajiyay guddoomiyaha guddigaasi ee horena usoo noqday wasiirka difaaca xukuumadda soomaaliya xuseen carab ciise waxa uu tilmaamay guddoomiyaha in arrintaasi baaritaano badan oo ay ku sameeyeen ay ku ogaadeen in sababahaas ay ka dambeeyaan ama ciidamada amisom ay inta badani keento mararka ay ka baxayaan goobaha gacanta lagu dhiga ay u sababaynayaan inaana la helin ciidamadii ammaanka ee la wareegi lahaa goobaha gacanta ay ku dhigaan waxauna sidoo kale tilmaamay intaasi ay sheegeen inay keentay inay ka baxaan goobaha gacanta ay ku dhigaan oo aanan lahayn wax amni ah sida ay ka dhawaajeen ciidamada midowda afrika ee amisom
horeysay aan la galnay wasaaradda iyo sadowkiiba markaa waxay caqabad ku tahay runtii horsocodkiisa maaragtay programka lagu salaynayo dalka ee operationska marka wuxuu ballan qaaday uu noo sheegay markaa annaka isbuuc ka bacdi markaan faragnay inay iyaga iyo ciidamada kalka dalka soomaaliya sir wada gelayaan ay markaa ajanda cusub ku dibsanayaan ay wada shaqayn lahaayeen waxay waxaad moodayna iswaafaqayaan hadallada iyo taliyaha xooga dalka soomaaliya iyo wa- iyo wasaaradda wada noo sheegeen oo ah runtii inay meesha ay ka jirto wada shaqayn wanaagsan inaana jirin xagga amisom iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed runtii oo u baahan in aad looga shaqeeyo
ugu dambeynna kooxda daalibaan ee ka dagaalanta waddanka afghanistan ayaa la sheegayaa inay gacanta ku dhigeen deegaan ka tirsan helman oo gobolka ee ka tirsan waddankaasi afghanistan waxaana deegaankaasi lagu magacaaba muuse qaal waxaana la sheegay in ciidamada ka tirsan taalibaan ay gacanta ku dhigeen halkaasi muddo kadib dagaallo ku dhex maray iyaga iyo sidoo kale kooxaha dowladda taabacsan goobtan ay gacanta ku dhigeen waxay hore fariisin ugu heeday ciidamada nato waana kuwa oo isaga baxay halkaa waxaana haatan halkaasi ku xoogaysay ama gacanta ku dhigay kooxda taalibaan sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka afghanistan taalibaan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ka wada gudaha waddanka afghanistan taasoo ay dib ula wareegayaan deegaano hore gacankooyntooda loogala wareegay warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa in intaa tan iyo inta warkan warka xiga dib aan ugu kulmaynan waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin oo idinkaga tegaya sida ayuu nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh